wasiir aad baad u mahadsan tahay sidee jabuuti rabtaa inay u xaliso murankan u dhaxeeya etoobiya iyo soomaaliya
walahi wixii aan soo bandhignay waaka aan hore u marinay waa xal dhexdhexaad ah xalkaasina wuxuu leeyahay etoobiya hadday marso ay u baahan tahay diyaar baan u nahay marsadaas inaan aanu soo bandhigno arrinta ugu muhiimsan waa ina laga dheeraadaa xiisada meesha ka taagan inaa laga dheeraadaa dagaal iyo buuq iyo muran iyo oo waxba soo kordhine waxa dalkeeni iyo gobolkeeni u baahan yahay degenaasho xasilooni dadweynayaasheeni waxay u baahan yihiin horumar dhaqaale horumar bulsho marka haddii ay xiisadaas ay meesha ay sii ballaarato haddii dagaal ay ku dambayso kolleyba gobolkeenii oo dhan ayaa ayaa saameysmaya kolka anaku jabuuti haddaan nahay madaxweyne ismaaciil cumar geele isagoo hogaaminaya igaas mas-uuliyaddeena ugu weyn alla waajibkeena ugu weyn aan u arkayno waxa weeyaan xiisadaas inaan inaan inaan hoos u dhaqayno wadahadalku siduu u bilaabi lahaa labada dal inaan ka shaqayno haddii aan ku yani gargaari karayno walaalaheen etoobiya iyo soomaaliya ka soo jeeda gargaarkaasi lama bakiilayno waan horeyna waan usii sheegnay kolka waxaan u arkaynaa dowrkeenii inuu yahay dowr taariikhiya mas-uuliyad na saaran dalyar baan nahay haddana codkeenii meel dheer meel fog buu gaadhaa waanan ka shaqaynana arrimahaas oo dhan kolka hagarla-aan si hagar la-aana iyo sidee danta guud loo ilaalin lahaa intaa weeyaan hadafku ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu nagu waafajiyo marka maxaad ku yaboo haysaan si arrintan loo xaliyo
xalku waa la heli karaya xalka xalku dhibaato kastoo meesha soo timaada ama soo kordhata waxa ugu muhiimsan waxa weeyaan niyadsamidii hadday jirto hadafku ugu weyn uu yahay wal danaheennani maxaa ugu fiican danaha gobolka danaha dalalkeenii sidee baa looga dheeraadaa xiisadan iyo iyo iyo rabshadahan ama murankan ayaa ugu muhiimsan oo waxaan u malaynay inay dadka mas-uuliyiintu madaxdu inay yar fadhiistaan oo fadhiga kadibna ay wada tashadaan aragti weydaasadaan anigu waxaan aaminsanahay diblomaasiyaddu xuluul badan ama xaliyaal badan bay keeni karaysaa kolka diblomaasiyadaasina waxay u baahan tahay ina xikmad iyo iyo iyo aragti fog ina lagu lagu shaqeeyo taasina waxaan u malay madaxdeeni intaas way leeyihiin kolleyba xalka waan ka gaarayna arrintan aad sheegaysid muranka dhowaan insha allah marka jabuuti marin ma u siinaysaa etoobiya badda ah haddii arrintaasi ay xallin karto murankan bal faahfaahi qodobkaas
kolley waanigii kuu sheego haddii arrintu ay tahay marso ama port loo baahan yahay kolka port etoobiya kolley waa dal weyn boqol iyo boqol malyon iyo dheeraad ayaa bani aadan ku nool dhaqaalaheegiina wuxuu u baahan yahay intaasoo marsood buu u baahan yahay intan imika wax laga soo dejisto waa fadhiishan bay yihiin kolkaas idhahdii laamo berbera iyo saddex booroo ugu shaqeeya shan kaloo ilaa lix kale way u baahan yihiin kolka arrintaasi waan fahmayna anaku in etoobiya u baahan tahay borar badan dhaqaalaheegaa u baahan dadweynaheegaa u baahan annaguna dan baana ugu jirta inaan u fugaydino etoobiya dhaqaalaheegii len waa dalka ugu weyn dhaqaalihiisana dhaqaalaha ugu weyn gobolkeedii weeyaan etoobiya waxa dhaqaalaheegu hadduu kobco dalalkeenii oo dhan baa ka wada faa'iidaysanaya kolka taasitu muralle maaha intuu si si si qofkasta fahmi karaya kolka xalkaan kuu sheegay wuu waanu soo bandhignay way arkeen kolleyba jawaabteedina way way soo celin doonaan insha allah waa gartay marka degadan tajoora ku yaboohdeen in aanay xaliso arrinta etoobiyana marin u hesho ma marin badeedun ba mise saldhig militarina waad siinaysaan haddii loo baahdo saldhi saldhig military kuma jiro annaku waxaan ka shaqaynaynaa ganacsi waxaan ka shaqaynaynaa maaragtay gaadiid iyo sidii labada dhaqaaloogii siday u kobci lahaayeen hore u mari lahaayeen ganacsiguna waa dee waa bahalbuulaha dhan horumarka la sheegayo kolka dadalku hadday helaan wadooyin fiican oo ganacsigu uu ku kobco dee bulshada ka faaidaysanaysa dalkaa ka faa'idaysanaya gobolka o dhan baa ka faa'idaysanaya arrintu waa intaa wax dheeraada ma laha waa gartay marka ma aqbaleen markaad arrintan kusoo qaadeen mas-uuliyiinta etoobiya yaad kusoo qaadeen ma ra-iisul wasaaraha mise
mas-uuliyiinta ugu waaweyn ra-iisul wasaaraha jawaabteedina way way soo noqon doontaa wixii saasayadan ka maqlaynana waa jawaab maaragtay positive ah kolka waan waan ka shaqayn doonaa ayaamaha soo socda iyo iyo toddobaadyada soo socda insha allah waa gartay maxay ka yidhaahdeen arrintii m o u da ay la gaareen somaliland taasi iyakay u taallaa taasi waxay u taallaa ethiopia iyo soomaaliya kolka anaku wixii danta guudun baan ka shaqaynana haddadaan danaha kalena kolley baa dalal madax banaani leh oo dad fikiraya leh oo dad aqoonyaana leh way ka fikirayaan mas-uuliyiin siyaasadeed way xal way u helayaan annagu gargaar iyo adeeg unbaa meesha u joognaa
waayo su-aasha ugu dambaysa musharaxnimadaadii guddoomiyaha guddiga midnimada africa halkee bay maraysaa
waan ololaha waan ka shaqaynaynaa dadaalka waan ku jirnaa kolley baa rajadu way iska weyn tahay talahana ilaahay baan saaranay dad mu'miniin aan nahay kolka alxamdulilah waan horaan u soconaa kolka guushana ilaahay baan ka sugaynaa waana dadaalay waanana u dadaalay dadaalayna sababta waan qaadanayna